shirkan oo dareero doona muddo afar maalimood ayaa shirka sanadleega kaasoo markii shay sanaad usu kudhiyay magaalada baydhabo ee xarunta kumeeldeerka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareenya daafuri shirka waliba ku qeyb galeen wasaaradda arrimo gudaha gudoomiyaalka degmooyinka iyo nay gobolada qaar kumida hay-dooyinka dowladda ku taageera horumarada adeegyada bulshada iyo nay adeega daadejinta dowladda wasiirka wasaaradda arrimo gudaha dowlada hoose iyo nay reedanheliisyo ku koonfur galbeed cabdulaahi xaaji xasan omar nuur iyo sharaxaad gudii kulanka
dowlad goboleedka koonfur galbeed oo wakiilkiin ku haray degmooyinkii uguna waydaxmaray duruufoway oo dhaqlaxmaray shirkuna shirkii sanadleega haayay oo marwalba lagubalaayay iyo laakiin kiinka dabweyleedaka badanay inayna halmar layna ah lama gooba kuwaala lamaadi goor kuwaalay shawaal iyo shirkun ayay
cabdicasiis xasan maxamed lafta garee madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya iyo shirka waliba usuku ku hadalay arrimo badan oo ay xukuumadata wada shaqeynta guud ee qeybooyinka wasaarado gudoomiyaalka iyonay madaxtooyada usoona madaxweynaha gudoomiyaalka degmooyinka ka amri iyo waajiba iyo unfuliyaan waajibaadkay lagidmaday
waa shirkii sanadlaha ahaa oo maamulada iyo dowladda koonfur galbeed ay isku arkaayeen waana shirkii shanaad oo aan isugu nimaano baydhabo ujeeddadiisana ay ahayd inaan ka hadalno wixii noo qabsoomay iyo waxaan noo qabsoomin iyo waxa aan rabana hadda inayaan qabanno su-aasha marka waxay tahay wixii noo qabsoomay ilaahay baa mahad leh oo noo suurto geliyey dadaalkaanagii in la gaaro oo ay wax noo qabsoomaan wixii noo qorshaysnaa oo aan noo qabsoomin wixii ay u qabsoomi waayeen iyo sidii loo qaban lahaa iyo wixii kale oo hadda ay tahay qorshaha in la qabto intaas kadib in warbixintaas la kala qaato la isna dhiiro geliyo amaawiirta iyo wada shaqayntana ay joogto ahaato waxaa intaas sii dheer oo kulankan muhiimaddiisa uu leeyahay maadaama hal state ay ka wada tirsan yihiin maamuladan in adinka naftirkiina saanba horey u sheegay ay iswarsataan maxaa yeelay degmooyinka daruufo kala duwanay ku nool yihiin kuwo bad baa ku taallo kuwo webi baa ku yaallo kuwo labadaba ma qabaan kuwo beeray qabaan kuwo xoololay qabaan kuwo abaartaa ka ku badan kuwo aarankaa ku badan kuwo colaadaa ku badan kuwo nabaddaa ku badan nin walbaba daruuf gooni ah yuu yuu yuu qabaa marka si loo kala faa'iidaysto maadaama hal state laga wada shaqaynayo hal deegaan iyo hal dadna loo wada shaqaynayo in ay isdhex galaan oo la isbarto oo guddoomiyaha tiyeglow iyo guddoomiyaha baraawo ay sheekaystaan oy iswarsadaan wixii duruufaha yaallo tiyeglow iyo baraawo la iswaraysto la isbarto wixii la is waaye aragnimo ah iyo horumar oo la isdhaamana laisku laisu sheego muhiimadda kale oy leedahay taas waaye intaas kadib runtii kulamadii aan soo marnay nimbo wakhti bay u joogtay dadka say u badan yihiin waa yar yihiin dad shantii kulanba soo joogay laakiin nin shanta soo joogayna waa joogaa nin afar joogay baa joogo nin saddex joogay baa joogo nin laba joogaa joogo nin hal joogay baa joogo nin walbana wuxuu ka faa'iidi karay yuu ka faa'iiday dad mas-uuliyiin ah oo guddoomiyaalka degmooyinka iyo guddoomiyaalka gobollada ah yaatiin